kaati almacdini waalrikaazi waaltijaara inta aynaan baabkan gelin haddii aynu kaa hore aynu wax yar kaga noqonno zekada lacagta waxa uu kitaabku inoo tilmaamo ama kutubtu dhammaanteed ay wada tilmaamtaa dahab iyo fido oo midna uu nisaabkoodu yahay labaatan misqaal ama labaatan diinaar midna uu yahay laba boqol oo dirham xagga fidada haddaba maanta bataatanba lama isticmaalo lacagaha dahabkaa iyo fidada ama diinaarkaa iyo dirhamkaa xilligaa jiray hadda lama isticmaalo masalan diinaarku wuxuu ahaa dee diinaar dahab laga sameeyey buu ahaa oo dahaba dirhamkuna mid fidaa ayuu ahaa hadda laakiin waxaa la isticmaalay dirham iyo diinaar iyo dalalka qaarkood la yidhaahdaa waxooda shilinkiina waa birtiina waa naxaastan iyo waxaanaynu inagu waa shilimadeenu ay ahaayeen oo kale intooda kalena waa iska warqado ee magaca unbaa dirham iyo diinaar laga leeyahay marka maanta lamaba isticmaalaba haddaba lacagayowga maanta jira sidee baa loo sakaynayaa ama muxuu noqonayaa nisaabkoodu run ahaantii xilliga ee rasuulku sala allahu alayh wasalam uu labadan tilmaamayay nisaabkooda iyo inta laga bixinayaba waxaa jiray labada lacagood ayuun baa jiray oo midna ay dahab ahayd oo ay xagga faris ka iman jirto dinaarka ahayd tan fidada ahina taa dahabkii waxay ka iman jirtay xagga nimankii ruom la odhan jiray ayay ka iman jirtay ta fidadiina nimankii farisiyiinta la odhan jiray ama faris ayay xaggooda ka iman jirtay wax lacag oo iyagu carabi ay xilligaa lahaayeen may jirin oo ay ku tacamuli jireen laakiin labadaa lacagayow ee midna danaaniirta ay tahay oo rum uga iman jirtay danaaniirta dahabka midna darahimta fidada oo faris uga iman jirtay ayay isticmaali jireen waana taa nisaabkeedii tii danaaniirta ahaydna labaatan misqaal ama labaatan diinaar baa rasuulku ku tilmaamay tii fidada ahaydna laba boqol oo dirham markaa halka dirham wuxuu u dhigmayey halka diinaar ama halka midqaal wuxuu dhigmaya baan leeyahay toban diinaar toban dirham ayuu udhigmayey halka diinaar wuxuu udhigmayey ama halka midqaal toban dirham markaa isku mid bay ahaayeen labada boqol ee dirham iyo labaatanka diinaar waktigaa isku mid un bay ama isku qiimo ayay ahaayeen waxay markaa labadooduba ay ku qiimo dhowaayeen waxyaalaha nisaabyada kale sida shantii geel ahaa soddonkii looda ahaa afartankii adhiga ahaa way isku wada dhowaayeen nisaabna macnaheedu waxa weeye waa xadka ugu horeeya ee qofku uu ku noqon karo qani sakadii lagaga qaado haddii uu haystana say culamada qaarkood yidhaahdeen uu noqonayo qani aanay sakadii ku baxaynin oo aanu faqiir noqonaynin haddaba intaa wixii ka dambeeyey fidadii ayadu hoos bay u dhacday aad iyo lixaad bay hoos ugu dhacday maanta haddii labadii boqol ee dirham ee fidada ahaa qiimahoodii la fiiriyo waxaa lagu tilmaamaa inay u dhiganto ilaa konton riyaal oo sacuudi ah halka labaatankii diinaar ee dahabka ahaa ay uga dhigmayaan marka mataaxifta qaarkood laga egay diinaarkii ugu dambeeyey ee cahdigii mamaaligtii islaamka la sameeyey ay uga dhigmayso ilaa kun iyo shan boqol oo riyaal halkay uga dhigmayso ama si kale haddii loo rogo markii la eegay labaatanka diinaar waxa ay dahab maanta ay ka noqonayaan waxa ay noqotay ilaa shan iyo siddeetan gram oo dahaba sidaa darteeda ayada hortu fidadii waa la iska dhaafay oo dee qiimaheedii ayaa hoos u dhacay oo uma dhiganto kontonka riyaal ee sacuudiga ahi dee afartan aria ama shan halaad ama waxyaalihii kale mucasharadii cushurka laga bixinaya uma dhigmayso waxay isku dhow dhow yihiin waxa weeye waa diinaarkaas ayay isku dhow dhow yihiin markaa labaatankii diinaar waxay u dhigmaan markaa dahabka maanta loo rogo shan iyo siddeetan gram sidaa darteed ayaa waxay dhahen culimmadu markuu qofku masalan lacag uu ka bixinayo zako nisaabka ugu hooseeya ee ay zakadu kaga waajibayso eegayaa waxa weeye inuu dahablayaasha u tago shan iyo siddeetan gram oo dahab ah haddii marka lacagtaa uu haysto isagu loo rogo haddii ay gaadho macnaheedu waxa weeye nisaabkii qofkaa wuu buuxaa sakadii way ku waajibtay haddii uu ka hoos maro oo shan iyo siddeetanka gram uu u dhigmi waayo waxa uu haystaa macnaheedu waxa weeye nisaabkii uma buuxsamin oo afartankii arya waxbaa ka dhiman ama shantii geela waxbaa ka dhiman uma buuxsamin saka laguma la weeye marka ay u buuxsantay ee shan iyo siddeetanka gram ay u gaadho qaabka uu sekada uga bixinayaaba waa boqolkii shilin inuu laba iyo badh unu ka bixiyo boqolkii shilin ba laba iyo badh qaabkaas ayaa lagu soo saaray baabu zakaati almacdini wاrikaazi wاtijaara waxa u baab yahay zakadii macdanta iyo rikaazka iyo tijaarada marka macdin lababa waa la yidhaahdaa meeshan ilaahay uu macdanta dhigay dahab iyo fido iyo xadiid iyo naxaas iyo waxay tahayba waa la yidhaahdaa oo dee waa waxa meeshaa iskaga suganoo cadina ereyguna cadina yacdinu bimacnaa aqaama uu ku nagaaday meeshaas ayuu iskaga jiraa jannaati cadnin macnaa jannooyinkii lagu nagaanayay shaygan lagala soo baxo na waa la yidhaahdaa isagana macdin tarjamada ka uga jeedaana waa kaa lala soo baxay waxaana waa sale bay yidhaahdeen ijmaaca ka hor hadalka alla leeyahay yaa ayuha aladiina aamanuu anfiquu kuwaaliya inuu rayo bixiya oo bimacnaa wax ka bixiya oo ka zekeeya min طayibaati ma kasabtum waxaa kasbateen kuwiisa wanaagsan wamin طayibaati ma akrajna lakum min alard wamima akrajna lakum min alard yani iyo waxyaalaan dhulka idinka soo saarnay midho iyo macdan iyo firigii kalaba xadiid xaakim uu warinayaana isna waxa uu tilmaamay almacadin alqabaliya inuu sadaqa ka qaaday rasuulku waxay ahayd tuulo markaa maka iyo madiine u dhexaysay macdan laga soo qaadi jiray ayadana wuxuu ka qaaday sadaqa man istakhraja qofka la soo baxa dahaban ayuu la soo baxay ow fidatan ama fida ayuu la soo baxay min macdinin god ayuu kala soo baxay lazimahu waxaa ku waajibaya rubuucu cushrihi cushurkiisa rubuuciye wa fii qowlin alkhumusu khums ayaa ku waajibaya wa fii qowlin qowlna wuxuu leeyahay in xasala haddii uu ku xasilay bitacabin dhibaato fa rubuucu cushrihi ayaa ka waajibaya wa ilaa haddii kale oo tacab la-aanu xasilay fa khumusuhu khumuskiisa ayaa waajibaya waxa uu leeyahay sheekhu qofka la soo baxa ee ehlu zakaada dahab la soo baxa ama fido waxay leeyihin waxyaalaha kale shaaficiya sida yaquudka iyo waxyaalaha kale iyo xadii wuxuu kala soo baxo seke laguma le ee waa dahab iyo fidown macdin qofka kala soo baxa yacni god dhul mubaaxa oo aan cidina lahayn ama dhul uu leeyahay qofkaa waxaa ku waajibaya rubuucu cushrihi waxa uu la soo baxay toban marka loo qaybiyo yacni meesha tobnaad afar loo sii qaybiyey meesheed rubuucu cushrihi manaa cushur waa toban marka loo meel kaasoo haddana afar loo qaybiyey meeshii weeyaan rubuucu lcushr rubuucu cushrihi macnaha adilada sidaa inoo soo hormartay ayaa sidaa u camimtay wafi riqi rubcu lcushri ayaa rasuulku yidhi markaa zekadu muddadii taysay kuma waajibaysa qofku markuu milkigiisa ka helo leanna waxay leeyihiin may xaqoobin inuu milkigiisa ahaa markuu dhulka milkiyey leanna waxaa dhici karta wax imika ilaahay uu ku abuuray inuu yahay qowl baa isagu wuxuu leeyahay maya khumus shan meelood marka loo qaybiyo meel ahaan ayaa ka waajibaysaa sida rikaaska inoo soo socda oo kale dee waxa kulminaya rikaas iyo macdinba khafa labaduba wax qarsoon oo dhul ku jira bay leeyihin qowl baa wuxuu leeyahay haddii uu tacab ku xasilay oo dhibaato badani soo saarkiisa ay ku timi oo aada loo qoday ama dab iyo wax noocaasa lagu soo saaray rubuucu cushrihi yacni kii tobnaa marka toban loo qaybiyo kii tobnaad afar meed loo qaybi meeshii waa ilaa haddii kale oo tacab la-aan uu yimi fakhumusuhu shan meelood haqay meelxaan maxaa yeele waxay leeyiin waajibku dee wuxuu ku ziyaadayay mu-antaya qarashka hadduu yaraado wuxuu ku nusqaamaya haddii ay badato sidii dee markaynu ka soo hadlaynaba nabaadkii wa yushtaradu waxaa la shardiyaa annisaabu nisaab ayaa la shardiya lal xawlu sanad ayaa lama shardiya cala almadhabi fiihima labada mas'alaba yani sida madhabka wa yudamu waa laysu waa loo geenaya bacduhu barhkii ilaa bacdin barhka kale ayaa loo geenaya inta taabaca alcamalu camalku haddii u israaco walaa yushtaradu ayada lama shardiyo itisaalu nayli gaadhidda inay xidhiidho iyada lama shardiyo cala aljadiidi haddaan qabanno waxa uu leeyahay sheekhu waxaa la shardiyaa nisaab zekadu markay ka waajibaysa nisaab baa loo shardiyaa maxaa yeelay wixii dee nisaab ka yari muwaasaad iyo in wax layska siiyo isagu ma qaadayo bay yidhaahdeen marka hadduu dahab yahayna dee weynu labaatankii dinaar yahay hadduu fido yahayna laba boqol oo dirham weynu yahay lalxawlu cala almadhabi fiihima laakiin ayada markaa nisaab ayaa loo shardiyaa cala almadhabi lalxawlu cala almadhabi fiihimaadu saas ayay u kala noqonayaan laakiin iyada sanad looma shardiyo maxaa yeelay waxay leeyihin sanadka waxaa loo fiirinayay dee inuu korarkii shaygan uu dhammaystirmo shaygan lala soo baxayna dee sidiisa ayuu shay korora isaga yahay marka wax sanada oo loo fiirinaya ma jiro waxaanu yidhi kii la soo saaray barhkiiba barhkii kale ayaa loo geynayaa oo waa nisaabkii waa la isugu buuxinayaa haddii ay meesha laga soo saarana isku mid tahay camalkuna israacsanaa haddii camalkuna israacsanaa meesha laga soo saarayna ay isku mid tahay waa la isu geynayaa oo bimacnaa nisaabkii waa la isugu xisaabinaya laakiin lama shardiyo marka la isu geynayo in ay helitaanka iyo nayl gaadhitaanka shaygan la gaadhayaa inuu xidhiidha calaljadiidi maxaa yeelay dee sida badan waxay leeyiin isagoo mutafariqa mooyaane dee lamaba helaba isagoo kala tagtagsan in mar la wada helaa waxba shardi maa marka la isu geynayo haddii marba in la helo marka laqodaba in la helo mar haddii camalkii uu israacraacsan yahay waa la isu geynaya wey cala ljadiidi jadiid haddaan qabanno markaa qadiim isagu wuxuu leeyahay haddii waktigaa uu kala go-ay uu dheeraado la isu geyn maayo sidii camalka qofka isagoo kala gooyo oo kale wa idaa qataca alcamala markuu camalkii gooyo bicudrin dumma waa la ysu dumaya waa la isu geynaya wailaa haddii kale falaa yudamu lwalu ka hore ila haani ka labaad loo geyn maayo wa yudamu thaani ka labaad ila alawali waa loo geynaya kamaa yadumuhu siduu ugu geynayeyba ilaa maa kii malakahu uu ku mulkiyey bikayri lmacdini macdinta keyrkeed wuxuu ku mulkiyey fii ikmaali nisaabi nisaabka dhammaystirkiisa sidii loogu geynaya ayaa kana loogu geynaya waxa uu leeyahay sheekhu haddii uu camalkii ille waxaan inta taabacal camal waa shaqadii haddii uu gooyo shaqadii cudurdaar masalan wixii uu ku qodayay baa ka jabtoma ha soo afaysanaya shaqaalihii baa ka kala yaacay waa xanuunsaday dabeedna markaasuu ku soo noqday dumma waa loo geynayaa markaas labadaa shay waa laysu geynayaa oo nisaabkii waa laysku bixinaya wala waktigu haba dheeraade maxaa yeelay leanno lagu tirin maayo qof isagu ka jeestay shaqadii qof casmiyey inuu inuu la yimaado weeye haddii cudurdaarkani uu ka kor noqdo wa ilaa haddii kale buu yidhi camalkii cudurdaar la-aan u gooyo oo aanu israacina intuu wax helay dabeedna uu iskaga tago falaa yudamu buu yidhi loo geyn maayo waqtiga dheeraa ma yaanu dheeraani wuu ka jeestayo ka hore ka labaad loo geyn maaya dhammaystirka nisaabka laakiin ka labaad ka hore waa loo geynaya hadduu kii hore joogo siduu ugu geynayeyba wux uu ku soo mulkeeyey macdan kayrkeed sida dhaxal ama hibo oo kale nisaabka buuxintiisa masalan haddii uu la soo baxo fidada xaggeeda conton dirham ayaa camalkii hore ayuu kula soo baxay boqol iyo conton buu camalka labaadna kula soo baxay waanu kala gooyo bikayri cudrin buu ku kala gooyey zeka markaa waxay leeyihiin contonka hore ma ahaanin oo waa falaa yudamu alawalu ila athani halkuu leeyahay ka hore ka labaad loo geyn maayo laakiin boqolka iyo contonka waa ka waajibaysaa haddii uu milkisan yahay dee conton hayrulmacdinkaa haddii uu milkisan yahay ama ay contonkii hore ay joogaan haddii markaas aan misaalka idinku celiya haddii masalan uu conton dirham ayaa camalkii hore kula soo baxay boqol iyo conton buu camalka laabaad kula soo baxay markaa zekada iyada contonka zeke ma laha laakiin boqol iyo contonka way ka waajibaysaa oo waa loo geynaya waa lagu buuxinayaa contonkaa hore sida haddii uu lahaan lahaa conton kale oo masalan cidi siisay conton kale oo cidi siisay ama uu horeba usii haystay oo aan kan uu camalkii hore kula soo baxayn sidii loogu geyn lahaa ayaa iyada loogu geynaya wa fi rikaazi rikaasgii waxaa ahaaday alkhumusu khumus ayaa ahaaday yusrafu waxaa loo ilayaa masrifa zakaati zakada halkii loo ilaya cala mashhuuri mashhuur haddaan qabano wa sharduhu shardigiisuna annisaabu weeye iyo wanaqdu lacag cala almadhabi madhab haddaan qabano lal xawlu sanad ayada maya waxa uu leeyahay sheekhu rikaasgii waxaa ahaaday khumus markaa rikaas bimacna almarkuuz waa shaygii la aasay kaasi wuxuu ahaa macdinku waa shay khilqiga oo ilaahay ku abuuray laakiin rikaas waxa weeye wax ay dad hore ay ku aaseen ay geliyeen khums ayaa isaga ahaaday xadiisi waxaa ku soo arooray ay warinayaan bukhaariiyo muslimba oo isaga kii kaleynu nidhi rubuucu cushri ayaa ka waajibaya wuxuu kani ku khilaafay dee mu-antiisa iyo qarashkiisa ayaan isaga badnayn ila wax dad ay sii qodeenu meesha la geliyey weeyaane laakiin kaas isagu meel cusub oo hadda la bilaabaya bay ahaydoo waxa badan camalkiisa waxaana loo iilayaa khumuskan iyo macdinka rubuucu cushrigiisa masrifa zakaa maxalkii zakada loo iili jiray ayuunbaa loo iilaya calamasuriya haddaan qabanno maxaa yeelay dee waa xaq waajibay mid dhul lagala soo baxay wuxuu waajibey wuxuu shabahay markaa midhihii iyo zaracii kii ka waajibay oo kale ay waxay leeyihiin ahlulkhumus dadkii markaa khumuska lahaa sidii fayga oo kale ayaa yeelanaya maxaa yeele maal jaahiliya weeyaan oo la helay ayadoon farda iyo wax kale toona lagu xino faygii oo kale ayuunbuu la mid yahay shardigiisuna waxa weeye nisaab waa inuu gaadhaa nisaab horto wa naqdu iyo lacagnimo dahab iyo fido waa inuu yahay calalmadhabi haddaan qabanno maxaa yeele waa maal dhul laga faa'idaystay bay leeyihin oo wuxuu ku gaar noqday dabeed wixii ay sakadu ka waajibaysay qadar ahaan iyo nooc ahaanba sii macdinta oo kale taanigu isagu wuxuu leeyahy qowlka ka soo horjeedaa maya lama shardi oo firikaasi khumus unbaa rasuulku yidhi oo markaa wixii wuxuu yahay muu kala cadday waxaa la yaaliya wixii laga helo waa laga bixinaya lal xawl ayada sanad lama shardiya inuu soo wareego wa huwa haddaba rikaas bimacna almarkuuz shaygaalaasi almawjuud ljaahiliy waa shayga joogay ee jiray ee jaahiliga macnaha la aasay fain wujida islaamiyun haddii la helo shay islaamiya oo culima maalikuhu maaligiisa la gartay falahu kaasuu u sugnaaday wa ilaa haddii kale faluqadatun baadi weeye wakada iyana waxaa kula mida in lam yuclam haddaan la ogaanin min ayi darbayn huwa labada noocku yahay waxau leeyahay sheekhu haddaba rikaaz waxa weeye almawjuud aljaahili almadfuun aljaahili waa shayga mawjuudkee bimacnaa meeshay joogay ee la aasay ee jaahiliga ah jaahiligana waxaa looga jeedaa bimacnaa islaamka wixii ka horreeyey xayldee dadka jahaalaadkooda ayaa badnaa waxaana lagu garanayaa dee masalan calaamado iyo wax lagu arkayo lagu ogaanayo ama boqorada iyo waxaa hore jaahiliga inu maqli jirnay oo calaamadoodi iyo magacyadoodii ay ku qoran yihiin waa kaas weeye ka laga bixinaya haddaba haddii la helo rikaaz yani islaamiya haddii la helo wax dafiinoo la aasay oo islaamiya oo waa maxay qur-aan baa lagu arkay ama boqor boqoradii muslimiinta ka mida magaciisa ayaa lagu arkay maaligii iyo qofkii ahaana waa la garanayaa falahu kaas ayuu usugnaaday qofkan helay ma yeelanayo maaligiisaa ku qorane la gartay baa leh waxaa waajiba maaligiisa in lagu celiyo maxaa yeelay qofka muslimkaa maalkiisa laguma mulkiyo qabsasho la qabsadiyo helid la helay wa ilaa haddii kale oo aan la ogaanin maaligiisi waa la garanaya waxani inuu shay islaamiya yahay laakiin maaligiisi baan la garanaya faluqadatun waa baadi ay waajib tahay in la yaboohiyaa sida baadidii iyo wixii yar ee dhulka looga helayba loo yaboohinayay waxaa kaloo kuula mid ah haddii aan labada nooc ku yahay la garan majaahiliba mise waa islaami wax aharahoo uu leeyahay ma jiro waa dahab iska kuusanuun ama jaahiliya islaamba waa shay la samayn jiray waa luqada ba baadi weeyaan la yaboohinayo wa innamaa yamlikuhu haddaba wuxuu mulkinayaa alwaajidu ka helaa oo wa talzamuhu zakaatu zakadiina ay ku waajibaysaa idaa wajadahu marka uu ka hela fii mawaatin meel oo dhimatoon cidan lahayn aw ama milkin axyaahu milki uu nooleeyey fain wujida fii masjidin haddii laga helo ow shaaricin ama waddo ayaa laga helay faluqadatun waa baadi calamadhabi haddaan qabanno ow fii milki shaksin qof milkigii baa laga helay falishaksi shaksiga ayuu u sugnaaday in iddacaahu hadduu sheegto wa ilaa haddii kaloon u sheegan faliman mulika minhu kii meeshan laga mulkiyey ka horreeyey ayuu u sugnaaday wahaakadaa sidaas ayuu u soconayaa xataa yantahiya ilaa intuu ka gaadhayo ila almuxyi kii meesha nooleeyey waxa uu leeyahay sheekhu wuxuu ku mulkiyaa rikaaska qofkan helay zakaduna ay ugu waajibtaa marka uu ka hela meel mawaad ah macnaha mawaad waxa weeye ama daarulislaam uga daal ama daaruxabi ha ku taalo meel aan cidina lahayn meel aan cidina lahayn marka uu ka helo weeye ama wuxuu ka helay milki uu nooleeyey isagu leannahu marikaaskii wuxuu ku mulkinayaa dee dhulkaa uu nooleeyey ee mulkiyeybu waxaa ku jira inuu ku mulkeeya haddaba rikaaskii haddii masjid laga helo buuri ama shaaric iyo wadda ayaa laga hela faluqatu cala almadhab waxa weyan waa baadi waxaa lagu samaynaya waxayna soo maray maxaa yeele muslimiintii oo dhan ayaa dee gacantoodii ay dul taallaa maaligiisiina waa laga jaahil noqon luqada ayuu noqonaya taanigu wuxuu leeyahay calalmadhabi baynu nahay rikaas buu noqonayaa si mawaadka oo kale dee markaas dadka oo dhan baa markaas mushtarikiinku ah buu leeyahy ama wuxuu ka helay milki shaksi meel jaga iyo meel uu qof nooleeyey uu leeyahay ayuu ka helay fali shaksiin iddacaa shaksigaa ayaa leh meeshaa leh hadduu shaksigaasi sheegto hadduu sheegto wey wa ilaa haddii kaloonu sheegan wixii waa sheegan waa anaa le waa odhan waay wuu nafiyo madahi buu ama waa ka aamusay faliman mulika minhu ciddii uu isagu ka mulkiyey meeshaa ee ka horraysay meeshan lahayd ayuu u sugnaaday wahaakadaa saas u soconaya hadduu kaasi sheegan waayena kaasina kii uu ka mulkiyey hadduu kaasi sheegan waayena kii kaleu kasii mulkiyey xataa yantahiya ila almuxyi ilaa intuu ka gaadhayo kii dhulka nooleeyey isaga ayuu usugnaanaya yaanu sheegan ninbe maxaa yeelay dee markuu dhulkaa nooleeyey ayuu wixii ku dhex jirayna mulki walow tanaasacahu hadday ku doodaan baayicun wa mushtarin mid iibiyey iyo mid iibsay baa ku dooday oo mukrin wa muktarin ama mid kireeyey iyo mid kiraystay oo muciirun wa mustaciir mid caariisiyey iyo kii caariisay sudiqa waxaa loo rumaynayaa dulyadi ka gacanta leh ayaa biyamiinihi dhaartiisa loogu rumaynaya wuxuuri sheekhu hadday isku qabsadaan rikaaskii baayic iyo mushtar bay isku qabsaday kii dhulkan iibiyey iyo kii iibsaday ayaa isku qabsaday kii mushtarkaha baa yidhi anigaa lahoo gashaday meesha kii baayicaana wuxu uhi maya e anigaa meesha igu jiray oo mukrin wa muktar kii kireeye iyo kii kiraystay kii kiraystay baa yidhi aniga ayaa ku ritay kii kalena wuxuu maya aniga intaanan kaa kirayn baan ku ritay anuu igu jiray wa muciir wa mustaciir muciir waa kii ammaanaysiye shayga lahaa mustaciirna waa kii ammaanaystay ayaa ku ayaa ku murmay wuxuu yidhi kii cariyeysay aniga ayaa ku ritay kii kale wuxu uhi ma intaanan adiga kuba ammaanaysin ayaanan ku ritay sudiqa dulyadi waxaa loo rumayaa ka gacanta u saaxiibe hadda gacanta ku haya manaa ka gacanta u saaxiibi mid waliba gacan waa leeyihi waxa wey ka gacanta gacan ku haynta ka u saaxiibkaa weeye oo keebaa gacanta ku haya dee mushtar iyo mugtar iyo mustaciir kaa gacanta imika ku haya ayuun baa loo rumaynaya biimini dhaartiisa waase hadday dee suurtagal tahay yani runtiisu masalan haddii masalan dee goodweyn meesha uu ka qodan yahay oo lagu riday oo la sibdhiyey oo sabad lagu xidhay isaguna maalin inuu ku jiray gebigiisaba hadduu yidhahdo anaa intii aan haystay baan ku riday de miyaa laga yeelay taasoo kale ma aqba ma dhacayso laakiin waa markay suurtagal tahay sudiqa dulya dulyadi biyamiinihi faslun fi zakaati tijaarati tijaarada zakadeedii ayuu fasiliyahay waxa weeye taqliibu lmaali bilmucaawadati ligaradi ribx waa maalka oo la rogrogo oo isku bedel lagu sameeyo iyadoo faa'iido laga dayayo ya ayuha aladiina aamanuu anfiquu min طayibaati ma kasabtum aayaddaa waxa yidhaahday uhi fasirka weyne mujaahid la yidhaha nazalat fi tijaara ayay kusoo degtay kuwaaliya nabira bixiya waxaa kasbateen wax ka bixiya mujaahid wuxu uhi waxay kusoo degtay zakaad tijaarada rasuulkuna sala allahu alay wasalam wuxuu yidhi fi libili sadaqatuha geela waxaa ahaaday sadaqadeedii wa fi lbaqari sadaqatuha looduna sadaqadeeday leedahay fi lhanami sadaqatuha ariguna sadaqadiisu le wa fi lbazi sadaqatu bazi waxay yidhaheen bazi waxa weeyaan waa maryaha iibka loo dhigo kaana sadaqadiisa ayaa lagu leeyahay marka waxay leeyihiin zaka cayneed dee maryaha kama waajibto baz silaaxa iyo hubkana waa lagu magacaaba maryaha iyo masalan hubkaa iyo zaka cayneed cayntooda zaka kama waajibto oo laynooma sheegin haddaba zaka lagu leeyahay maxaa maxaa lagu xambaaraya waxay leeyiin waxaa lagu xambaarayaa zakaatu tijaara in la yidhaha marka laga tijaaraynayo weeye xadiid kalena waxa uu ku soo arooray wuxuu yihi rasuulku samura saxaabi lahi waa yihi wuxuu na fari jiray inaan sadaqo ka bixino min aladii nuciddu lilbayc ama yucaddu lilbayc ka beyc aan u dhignay inaan wax ka bixino ayuuna fari jiray ibnu mundir sheekha la yidhahna wuxuu yidhi caamatu ahlilcilmi waxay isku waafaqeen waajibnimadeeda rag badan oo ka dooday inaanay waajib hayn oo xadiidaa kala tuurayna waa ay jiraan marka kollay masaakiinta in la qadiya ma wanaagsana haddii hadda kaba la qaato shardu zakaati tijaarati tijaarada zakadeeda shardigeedu waxa weye alxawlu sanad iyo wnisaabu nisaab muctabaran isagoo la firinaya biakhiri alxawli sanadka akhirkiisa isagoo laga fiirinayo wa fii qowlin biطarafayhi labada طaraf ayaa laga fiirinaya wa fii qowlin bijamiicihi qowlna wuxuu leeyahay dhammaantii waxau leeyahay sheekhu shardiga zakada tijaaradu waxa weeye alxawl waa in sanad usoo wareega waa la isku khilaafsan yahi wnisaab waana inay qadar kiina gaadhaa nisaabna waa inay gaadhaa oo lacagtaa masalan dee lagu soo iibiyey waa inay nisaabkeedii ay gaadhaa halkeebaana laga fiirinaya marka nisaabka la fiirinaya waa kee muctabaran biaakhiri alxawl iyadoo sanadka aakhirkiisa un la fiirinayo maxayla waktiga ay waajibtay weeye markaa nisaabka gaadhitaankiisa wakti kale loo fiirin maayo maxaa yeele qiimihii baa dee marna kor u kacaya marna hoos u dhacaya marka aakhir alxawl ayuunbaa la qiimaynayaa oo la eegayaa masalan marka aakhir alxawl la eegayo waxa lagu eegaya masalan waxaa jira midi waa qiime xaggaa lagaga soo iibsado midna waa qiimaha lagu iibinayo masalan waxbaa la saarayaa waxaa lagu qiimaynayaa markaa waxa weeye waa qiimaha la siinayo hadduu jimladla yahayna jilmadaa wuxuu ku siinayo hadduu tafaariiqla yahayna tafaariqdaa wuxuu ku siinayo laakiin waxaad moodaa dadka hadda wax ibiyo oo dhami yani dubay intay ka soo siisteen ayay ku qiimeeyaan oo dabeedna ay zakada ku bixiyaan maxay ribax iyo faa'iidada markaa macnaheedu u yahay dii wixii laga reebayo waxay kugu joogtay un la siinayo waxaweye waxaa lagu qiimaynayaa ama ha laga ta wixii ay ku qiimaysantee maalintaa ay marayso ayuun baa lagu qiimaynaya zekadii lagaga bixinaya qawl baa isagu wuxuu leeyahay maya waxaa la firinaya biarafayhi labadiisa araf marka hore iyo aakhirkiisa ayuun baa la fiirinayaa inay yani nisaab tahay dhexda lama fiirinayo oo labada xagga horena ha laga fiiriyo xagga ugu dambaysa marka la bixinayana hala fiiriyo unbule taasoo mashaqaya laakiin haddii la yidhaha macalwasadka hala fiiriyo oo yani wakti walba dhibaato ayaa ka imanaysa qowl baa isagu wuxuu leeyahay bijamiicihi may waktiga oo dhan baa la fiirinaya sidii lacagtii iyo xoolihii iyo oo kale sidii xoolaha iyo lacagtuba haddii ay dhinmaan ile marka ay buuxsamaan ubaa nisaabka kown laga odhanayay haddii ay dhinmaan nisaabkoodii waa go-aye laakiin tani haddii ay dhimanto ma go-ayo sanadkii xawlkoodii ma go-ayo facalal adhari haddaba qowlka adharka haddaan qabano low rudda haddii loo celiya ila naqdi fii khilaali lxawli yani sanadka dhexdiisa wa huwa duna nisaab isagoo nisaabkiina ka hooseeya washtaraa bihi silcatan uu alaab ku soo iibsado fal asaxu annahu yanqadicu lxawlu sanadkii waa go-ayaa wa yubtadau xawlahaa waxaana laga bilaabaya min shiraa'iha waktigaa uu soo iibsaday waxa uu leeyahay sheekhu haddii qowlka adharka aan ku soconno in aakhir alxawlun la fiirinayo haddii maalkii tijaarada lacagtii lagu qiimeynayey lacagtii lagu qiimeynayay marka hore ahayd haddii loo celiyo sanadka dhexdiisa isagoo nisaabkii ka yar isagoo nisaabkii ka yar ayaa loo celiyey markaasaa wuxuu ku soo iibsaday alaab kale fala asaxu annahu yanqaticu lxawl xawlkii iyo sanadkii waa go-ayaa xawlkiina waxaa la bilaabayaa buu leeyahay waktigaa shirahee la iibsaday ayuunbaa la bilaabayaa maxay lahay dee xisan lacagayntaa la lacageeyey ayaa la arkay inay nusqaansan tahay laakiin intaa kale haddaan la lacagayne ay qiimaheedu iska hoos uu isaga dhaco iyada waxba ma yeelayo taanigu wuxuu leeyahay ma go-ayo sidii waa isagoo silca ku bedelay nisaabkii ka yar xawlkii kuma go-aynin laakiin waa marka lacagtii loo celiyo marka lacagtii hore ay ku qiimaysnayd ee shaygan lagu soo iibiyey haddii loo celiyo wey haddii laakiin ay iyadoo alaabun laysku wadwado un ay isdhinto ma go-ayo haddii masalan ay nisaabkii un tahayna oo markaa lacagtaa loo celiyey ay nisaabkii un tahayna xawlkii ma go-ayo baaqi buu noqonaya walow tamal xawlo hadduu sanadkii dhammaado wa qiimatu lcardi alaabtii qiimaheedina duuna nisaabi nisaabkii ayay ka hoosaysa fala asaxu annahu yubtado waxaa la bilaabayaa xawlun sanad wayabtulu lawalu kii horena waa burayaa waxa uhi sheekhu haddii uu dhammaado sanadkii qiimihii alaabtuna ay nisaabkii ka hoosayso wuxuu nisaabka ku buuxiyo oo lacagtii hore ahaydna aanay jirin asax waxa weeye xawlkii inuu hadda bilaabmayo kii horena uu burayo oo zaka aanay ka waajibaynin ilaa xawl labaad uu soo wareego maxaa yeelay kii hore waa tegey wax zakana laguma laha taanigu wuxuu leeyahay ma go-ayo qowlka asaxaa ka soo horjeeday wuxuu leeyahy ma go-ayo ee markay qiimaha cabdigu nisaab gaadha ayay zakadii ka waajibaysaa xawlka labaadna xilligaas ayuunbu ka bilaabmaya wayasiiru midna ogaada oo yani waxan wax lagu qiimaynaya ama haddii loo celiyo goynayaan xawlka waxa weeye waa lacagta marka hore waxaa lagu bilaabay lacagta marka hore lagu bilaabay ayaa hadhowtana qiimaha loogu celiyaa isla haddii dollar waxan ahaa dollarki un hadday ethoobiyan ahayd ethoobiyan hadday soomaali waxaan lagu bilaa soomaaligii un baa loo celinaya hadhowta wayasiiru cardu tijaarati tijaarada alaabteedu wuxuu noqonayaa lilqinyati yani iska haysi ayuu noqonaya biniyatiha niyada ayuu ku noqonaya shay iska kaydahoo la iska haysto wainamaa yasiru lcardu litijaaratina wuxuu u noqdaa ida اqtaranat niyatuha niyadeedu markay la xidhiidho bikasbihi shaygan helitaankiisa bimucaawadatin weliba lagu helay wax kusoo kala bedelasho dalika mihaalka shiraa'in waabay iibkii soo iibsigii wakada lmahri na waa kulan waciwad lkhulci khulca ciwadkiisuna waa kulan sidaa sax haddaan qabano laa bilhibati maya iyo walixtitaabi soo xaabo gurasho iyo walistirdaadi ku ceshi bicaybin cayb lagu soo ceshado waxau leeyahay sheekhu cardigii iyo alaabtii tijaarada u taalay qiniyo iyo iska haysi iyo kayd waxay ugu noqotaa biniyatiha hadduu qiniyada iyo iska haysigaa niyeeyo qiniyana waxa weeye markaa qiniya waxa weeye masalan shaygii oo aada intifaac isaga dhigato markaa alaabtii tijaarada aada u haysatay waxay qiniyo iyo kayd iyo iska dhigasho ay ku noqdaan niyo uu niyeeyo masalan hadduu maro dee wixii tijaarada ahayd uu iska xidho oo masalan uu niyeeyo inuu yani shaygaa iska isticmaalo waxay noqonaysaa markaa qiniya ayay noqonaysaa zakadii waa ka baxaysaa wax zako lagu leeyahay ma jirto laakiin cardigu tijaaro wuxuu u noqdaa marka ay niyadeedu la xidhiidho kasabka shaygan aada soo kasbatay markay niyatu tijaara la xidhiidho ayuunbu cardigu litijaara noqdaa weliba waxa aad ku soo kasbatayna waa inay tahay mucaawado iyo wax aad wax kale ku kala bedelatay sida shiraa ood soo iibsato dee lacag dabixseed aada shaygii soo qaadatay mehri baa kula midoo dee ayana meherkii haddii meherkii marka la siiyo ay tijaaro u niyooto waa u noqonaya leanna waxbay ku bedelan ciwadulkhulci baa iyana kula mida masalan gabadha haddii la yidhaha masalan intaas ayaan kuu furay ama iyadoo ay dalbatoy tidhaaha intaa haddaan kusiimi furay intaasaan kuu furay milyan baan kuu furay intaasaan kuu furay ciwadulkhulci baa la yidhaahdaa ciwadulkhulcigaana haddii marka ay hesho isna ay tijaaro u niyeyso isna tijaaro buu noqonayaa fil asaxi haddaan qabanno maxaa yeelay dee mucaawada iyo wax kala bedelasho ayaa lagu mulkiyey marka wuxuu leeyahay cardu tijaara lilqinya wuxuu ugu noqdaa biniyatiha niyada aad niyeyso un shaygan aad iska isticmaasho iska kaydsato maxaa yeelay asalkii weya niyo ayaa lagu kaaftamay laakiin alaabtii tija cardigii masalan iyo alaabtii aad qinyadiiyo kaydka isaga haysatay tijaaro ma noqoto niyo keli ah maxaa yeelay asalkii ayay khilaafsan tahay ee waa inay laba israacaan niyo uu niyeeyey kasabuu shaygii mucaabudo kusoo kasbaday iyo niyadii labadaa waa inay isu raacaan sida qofka socotada ahi dee muqiim wuxuu ku noqonaya bimujarad niya hadduu niyeeyo inuu iska nagaado laakiin musaafir kumuu noqonaynin ilaa niye iyo safar socod uu labadiiba isugu daro yani sidaas u kala farqinaya laakiin ayada hibo iyo sooxaabaysi iyo shay ceeb uu ku soo ceshaday ayada ma noqonayo yacni niyada uu tijaaro u niyeeyaa tijaaro uma noqonayo maxaa yala mucaawada ayaan jirin wax yacni lagu kala bedeshay ayaan jirin ee istidlaalkiiyo soo ceshigani faski buu noqonayaaba waidaa malakahu waidaa qataca alcamala bicudrin dumma wailaa falaa yudamu alwalu ila athani wayudamu athani ila alwal markaasay kusoo yarceliyeen waxoogay marka wuxuu leeyahay sheekhu haddii uu camalkii jaro cudurdaar cudurdaar uu ku jaro isagoo aaladiisoo hagaajsanaya ama shaqaalihii ama oo ka kala taga ama xanuun ku yimi dumma waa la isu dumayaa markaa wixii uu labada jeer la soo kala baxay wa ilaa haddii kale oo cudurdaar la-aan uu u gooyey falaa yudamu loo geyn maayo alawalu kii hore ila thaani kii labaad wa yudamu thaani ka labaadse waa loo geynayaa ila alawali kii hore macnaha tusaalena waxay usoo qaadanayaan haddii masalan uu la soo baxo konton dirham buu camalkii hore kula soo baxay markaasuu cudurdaar la-aan isaga jaray kadib ayaa wuxuu la soo baxay boqol iyo konton dambe markaa hortu marka hore waxa weeyaan kontonka hore u dumi maayo boqol iyo kontonka si uu dhammaantood u wada sakeeyo si uu labada boqolba u wada sakeeyo kontonka hore u dumi maayo boqol iyo kontonka dambe si uu dhammaantood u wada sakeeyo markan le wayudamu thani ila alawalna waxa weeye ka labaad baa loo dumayaa kii hore macnaha waxa weeye si uu u sakeeye un boqol iyo kontonka ayuunbuu ugu dumaya ee dhammaantood ka wada sakayn maayo macnaha saas ayuu uga jeedaa oo waa halkuu leeyahay falaa zakaata fi lkhamsiin wa tajibu fi lmiati walkhamsiin yani saas ayuu cabirayaa wa idaa malakahu marka uu ku soo mulkiyo binaqdin nisaabin lacag nisaab ah ayuu ku soo mulkiyey qardu tijaarihii fa xawluhu sanadkiisu wuxuu ka bilaabmayaa min xiini milki naqdi markuu lacagta milkeey ayuu ka bilaabmayaa ow ama duunahu duuna nisaab lacag nisaab ka hoosaysa ayuu ku soo mulkiyey ow ama bicardi qinya ama alaab kale oo iska kaydahay buu iska haystay fa min ashiraa waktigii uu soo iibsaday ayuu ka bilaabayaa sanadka wa qiila waxaa la yidhi in malakahu haddii uu ku soo mulkiyo binisaabi saa'imatin xoolo oo foofa nisaabkooda ayuu ku soo mulkiyey banaa calaa xawlihaa xawlkeedii iyo sanadkeedii ayuu ku binaynaya uu ku dhisayaa waxa uu leeyahay sheekhu haddii uu ku soo mulkiyo cardu tijaarahan iyo waxanuu rogrogayo ayaa wuxuu ku soo mulkiyey oo ay ka yimaadeen lacag nisaab ah lacag nisaab ah oo ama labaatankii diinaar ama misqaala ama laba boqol oo dirhama ayuu alaabtan ku soo mulkiyey oo ay ka bilaabantay alaabtan iyo tijaaradani wuxuu uga bilaabmayaa buu yidhi sanadkii min xiina milki daalika naqd lacagtaa nisaabka ah markuu mulkiyey ayuu sanadkii kow ka soo odhanayaa ee xilligan uu alaabta ku iibsaday uu ku beddelay kow ka odhan maayo maxaa yeelay waxay leeyihiin dee waxay wadaagaan qadarkii waajibka iyo jinsigiisii labadaba way wadaagaan markaa nisaabkaa xawlkaa nisaabkaa hore lacagta ayuunbaa lagu soconaya amaa wuxuu ku soo mulkiyey duunahu buna yidhi duuna nisaab oo masalan lacagtan uu alaabta siistay ayaa nisaab dhammayna ka yar oo bicardi qinya ama alaab kale oo aan ayada alaab tijaara ahayna alaabu intifaac isaga haystay alqini waa tayni waa xabsu shayin lilintifaac waa shay uu intifaac isaga haysto shay uu intifaac isaga se mariyo oo kale ayuu ku soo mulkeeyey oo bayac mushtarkani uu ka yimi fa min ashiraa waktigaa uu iibsaday ee shirahaas ayuunbuu xawlkii uga bilaabmayaa leannahu waxaan uu ku soo mulkiyey dee maal zaka muu ahayn markaa xilligaas ayuunbuu u bilaabmayaa sanadka laakiin lacagtan hore ayada xawlkeedii sideeda hore ayuu ugu soconayaa oo iyadu dee maal zakoobaya ayay marka hore ahayd qiil baa wuxuu leeyahay maye haddii uu ku soo mulkiyey nisaab saa'imo ah nisaab xoola ah oo saa'imo kuwii foofayey ee ay zakadu ka waajibaysa ayuu cardutijaarahan ayuu ku soo mulkiyey banaa calaa xawlihaa xawlkeedii iyo sanadkeediibuu ayada ku dhisayaa maxaa yeelay maal zakoo wakti xawlkii uu u socday ayay ahayd wayadumu waa u geynayaa alribxa ribxi ila alasli asalkii ayuu geynayaa fi lxawli sanadka in lam yanidba haddii aanu lacagayn oonu lacag ka dhigin laa in nadba hadduu lacageeyo ayada maya fil adhari adhar haddaan qabanno waxa uu leeyahay sheekhu ribixii iyo faa'iidadii timi yacni xawlka dhexdiisa faa'iidada timi wuxuu u dumayaa asalkii xagga xawlka oo asalkii ayay isku xawl noqonayaan waa haddii aanu lacagaynin oo aanu ku lacagaynin lacagtii lagu qiimeynayey lacagtii lagu qiimeynaya marka hore ay ka timi haddaanu ku lacagayn weeye masalan waxay leeyihiin alaab ayaa wuxuu ku iibsaday laba boqol oo dirham qiimihiisii ayaa dabeedna waxay noqdeen sanadka ka hor intaanu sanadkii u dhammaanin ayaa qiimahoodii waxay noqdeen saddex boqol markaa boqol baa ribixaa dhammaantood wuxuu wuxuu wada zakaynayaa aakhir alxawl xawlka aakhirkiisa ayuunbuu wada zakaynaya ama ribixaasi ha ku yimaado ziyaadada alaabta nafdeedu ku timi xayawaankii oo masalan naaxay oo kale ama masalan dee suuqyaalkii oo qiimahoodii uu kordhay midkuu doonaba ha noqdee mar haddii aanu lacagayn laakiin haddii uu lacageeyo haddii uu lacageeyo waxay noqonaysaa inuu asalkana ama ra-sumaalkana inuu sanadkiisu marka uu dhammaado uu zakeeyo ribixana markuu u dhammaado waa iyadana zakeeye ayay noqonaysaa siraajka ayaa misaal fiican isaga kaa u dhigaya wuxuu leeyahay faida shtaraa cardan bimi'atay dirham masalan alaab ayuu ku soo iibsaday laba boqol oo dirham wa baacahu bacda sittati ashhurin bialaaa mi'a lix bilood kadib ayaa wuxuu ku iibiyey saddex boqol wa amsakahaa ilaa tamaami alxawl dabeedna ilaa sanadkii dhammaystirmayey ayuu hayey ama wuxuu ku iibiyey alaab kale isagoo leeg saddex boqol aakhirkii xawlka wuxuu leeyahay fa yukhriju zakaa can mi'atayn wuxuu ka bixinayaa zakadii laba boqol oo ah lacagtii asalka ahayda bacda sittati ashhurin ukhraa lix bilood oo kale markay tageen kadib ayuu akhraja can ilmia boqolkii kalena lix bilood kadib ayuu iyagana zakadii ka bixinaya marka hadduu lacageeyo iyo haddaanu lacagaynin macnaha sidaas ayay kala tahay wal asaxu asax waxa weeye ana walada alcardi alaabta iyo cardigii wixii uu rogrogayey masalan xayawaankii uu rogrogayey iyo wasamarahu midhihiisu maalu tijaaratin waa maal tijaaro wa ana xawlahu walasaxu asaxu ana xawlahu sanadkiisuna xawlul asli asalka xawlkiisa un weeye waxa uu leeyahay sheekhu asax waxa weeye in alaabtii uu rogrogayey ee masalan xoolaha ahayd ilmihii ku dhashay masalan dhir iyo waxaasoo kale haddii uu ka bayaacmusanaya midhahoodii maalu tijaaratin maal tijaaro ayay noqonayaan lianna waxa weeye waa laba juz oo hooyadan dhashay iyo geedka ka ahaaday taaniga asaxa ka soo horjeeda isagu wuxuu leeyahay maya tijaaro ma noqonayaan maxaa yeele tijaaradii kumay xasilin buu qowlkaa isagu leeyahay waxaa kaloo asaxa in xawlka waxaa weladka iyo midhahaasi ay xawla alasli asalkii un xawlkoodii inuu raacayo sidii masalan dee xoolihii neefafkii yaraayay dhalaani ay u raacayeen ay ummahaadkooda una ula raacayeen ayuunbay la mid tahay isaga saanigu wuxuu leeyahay maya iyagana xawl ayaa loo gaar yeelayaa markaa ay soo ilmahaasi ka yimi weladkaasi laga soo bilaabaya iyo markay midhuhu muuqdeen maxayli waa ziyaado oo sugantay oo maalkii tijaarada ka ahaaday dabeedna waa lagu gaar yeelayaa sanad ayuu qowlkaa isagu leeyahay wa waajibuha waajibkeeduna waxa weeye rubuucu cushril qiimati qiimaha oo toban meelood loo qaybiyey meesha tobnaad oo afar loo qaybiyey meesheed weeye ee fa in mulika haddii lagu mulkiyey binaqdin quwima bihi isaga ayaa lagu qiimayn in mulika binisaab nisaab haddii lagu mulkiyey wakadaa duunahu duuna nisaabna waa kula mid fil asaxi asax haddaynu qabanno ow bicardin ama alaab ayaa lagu soo mulkiyey cardigiiba cardi buu ku mulkiyey oo uu tijaarada bimacnaa kaga dhigay fabiqaalibi naqdi lbaladi beledka lacagdiisa ka ugu qaalibsan ayuunbaa lagu qiimaynaya waxa uu leeyahay sheekhu waajibkeedu waxa weeye tijaaradii rubuc cushri lqiima wixii ayaa la qiimaynayaa qiimaha aad siinayso maaha kaad soo siisatay qiimaha aad siinaysa ee suuqa aad joogta ay ka marayso haddii aad jumlad la tahay iyo haddaad tafaariiq la tahayba qiimaha ay maraysee aada siiso oo toban loo qaybiyey kaa tobnaadoo weliba afar loo sii qaybiyey meeshii ayaa ka waajibaya haddaba wixii lagu qiimeynayay baa yimi haddii alaabtan lagu mulkiyey oo asalkeedii uu ka yimi binaqdin lacag hadduu ka yimi quwima bihi isagii ayuun baa lagu qiimayn in mulika binisaabi nisaab haddii lagu mulkiyo ay nisaab ahayd misala lacagii hore hadday dahab ama fida ay ahayd haddii ay nisaab ahayd iyadii un baa hadhowta markaad wixii qiimanaysana aada ku qiimaynaysaa iyada markaa mar hadday nisaab ahayd khilaaf kuma jiro wakadaa hadduu cardigii naqdin duuna nisaab ah ayana waa lagu qiimaynaya u kusoo mulkiya fil asaxi hadday qabaan maxaa yeelay isaga ayuun baa wasala taanigu wuxuu leeyahay maye naqdulbeledka kiisa ugu qaalibsan ayuun baa lagu qiimaynaya ow bicardin malaka alcarda bicardin haddii alaabtanu imika ayee la qiimeynaya alaab kale uu ku soo mulkiyey fa biqaalibi naqdilbeledi beledka lacagdiisa ta ugu qaalibsan ayuunbuu ku qiimeynayaa maxaa yeelay waxay leeyihiin markay adkaatay in asalkii lagu qiimeeyey ayaa waxa loo noqday naqdigii beledka fain kalaba haddaba hadday qaalib noqdaan naqdaani laba lacagood ba isbarbar socdaa wa balaga biaxadihimaa midkooda ayuu nisaaban ku gaadhay quwima bihi waa lagu qiimayn ee fain balaga bihimaa hadduu labadoodaba ku gaadho quwima waxaa lagu qiimeynayaa bilanfaci lilfuqaraa'i ka fuqarada u nafciga badan wa qiila waxa la yatakhayaru lmaaliku maaliga ayaa door qaadanaya ee wain mulika haddii lagu mulkiyey binaqdin iyo wacardin wada socda quwima waxaa lagu qiimaynayaa maa qaabala naqda lacagta wixii qaabilayna bihi lacagtii ayaa lagu qiimayn walbaaqiya baaqigiina bilhaalibi haalibkii ayaa lagu qiimaynaya waxa uhi sheekhu haddii ay laba lacagood qaalib noqdaan oo ay isku mid noqdaan maalkii tijaaraduna uu midkood nisaab ku gaadhaya midna aan ku gaadhaynin quwima bihi kaas uu nisaabka ku gaadhay ayuun baa lagu qiimaynaya maxaa yeelay dee nisaab ayuu naqdi qaaliba ku gaadhay kaasun baa laga bixinaya zakadii wuxuu yidhi haddaba hadduu labadooda labada lacagayoba nisaab ku gaadhayo labada lacagoodba nisaabkii wuu ku gaadhayaa quwima bilanfaci lilfuqaraa ka u nafciga badan dadka fuqarada ah ayuun baa loogu qiimaynaya sidii xiqooyinka iyo banaatolabuunku marka ay kulmaanba aynu ku soo marnay qiil baa wuxuu leeyahy yatakhayaru lmaaliku mee maaliga ayaa door qaadanayo kuu doono ayuu ku qiimaynayaa sidii labada shaato iyo daraahimtii jubraanka ahaydba uu isagu u door ka lahaa haddiise uu ku soo milkiyo alaabtan naqdi iyo cardi ayaa labadaba uu ku soo milkiyey oo markiisa hore ayaa waxaani waxay isugu jireen lacag iyo alaab waa la eegaya wuxuu leeyahy wixii lacagta qaabilsanna lacagta ayuunbaa lagu qiimayn baaqigana waxaa lagu qiimeynayaa oo wixii aan lacagta qaabilsanayn cardigii qaabilsana waxaa lagu qiimeynaya bilhaalibi ka haalibika min naqdi lbaled maxaa yeelay mid kastaa hadduu keliyoobi lahaa xukunkiisu sidaasay ahaan lahayd marka ay kulmeenna waa isku saasun noqonaysaa markay kulmeenna saas ayuunbay noqonaysaa watajibu waa waajibaysaa fidratu cabdi tijaara addoonkii tijaarada fidradiisi waa waajibaysaa maca zakaatiha tijaarada zakeeda la qabo waxau leeyahay sheekhu waxa waajibaysaa addoonkii tijaarada haye laga tijaaraynayey zakaatulfidrigiisi waa waajibayaa maca zakaatiha iyadoo zakadii tijaaradan lala qabo maxaa yeelay dee sababkoodii ayaa iskhilaafsan markaa isma gudagelayaan addoonkii aada rogrogaysay aada waday zakaatulfidrigiisiina dhinac baad ka bixin xaggan tijaare ahaantan aad ka tijaaranaysana zakadii tijaaradaad ka bixinaysaa walow kaana alcardu alaabtaadu hadday tahay saa'imatan yacni xoolo saa'ima ah waad eegaya fa in kamula hadduu kaa mid noqdo nisaabu ixda zakaatayni labada zaka midkood nisaabkoodu hadduu kaa mid noqdo faqad oo keliya wajabad waa waajibaysaa aw nisaabuhumaa ama labadooda aw nisaabhuma labadooda nisaab waa kaa mid noqday fa zakaatulcayni caynta zakadeeda ayaa waajibaysa fil jadiidi haddaan qabanno facalaa haadaa kan haddii aynu ku soconno markaa qowlkan low sabaqa haddii uu soo horeeyu hormaro xawlu tijaarati tijaarada sanadkeedu oo waa maxay bi an ishtaraa waa inuu ku iibsaday inuu kusoo iibsaday bimaaliha tijaarada maalkeedii bacda sittati ashhurin lix bilood kadib ayuu nisaaba saa'imatin saaimo yacni xoolo saaimo foofa ayuu nis oo nisaab ah ayuu kusoo iibsaday fal asaxu asax waxa weeye wujuubu zakaati tijaarati tijaarada zakadeedii inay waajibayso litamaami xawlihaa marka sanadkeedu uu dhammaado ama yacni sanadkii ayaa dhammaado waa cillaba kari uma yaftatixu dabeedna wuxuu furfuranayuu bilaabanayaa xawlan sana lizakaati alcayni haynta zakadeeda abadan weligeed waxa uu leeyahay sheekhu haddii cardigan iyo alaabtan aad rogrogaysaad ka tijaaraynaysaa uu yahay saaimo saaimo wuxuu uga jeedaa waxyaalihii ay cayntooda ka waajibi jirtay zakadu waxyaalihii cayntooda ay zakadu ka waajibi jirtay sida xoolaha oo kale ama midhihii oo kale bal waad eegiye haddii uu dhammaystirma buu yidhi labada zako caynta iyo tijaarada midkood hadduu nisaabkiisu dhammaystirmo faqad oo keliya dee waa waajibaysaa oo nisaabka kale aanu dhammaanin masalan wuxuu wuxuu haystaa sagaal iyo soddon ari ah oo qiimahoodu yahay laba boqol oo dirham maxaa markaa dhiman zakadii caynta ayaa nisaabkeedii buuxin zakadii tijaarada laakiin buuxdo dee labadii boqol ee dirhama